dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo Thank you.
dhegaystayaal waxaanu weli xagga nagala socotaan muxuu ahayn wax ku saabsan maandooriyaha iyo weliba qabatinka waxyaabaha maandooriyaha ah markaan ka soo hadlayey muxuu ahayn mowduucaygii hore ee ku saabsanaa xagga qabatinka maandooriyaha wuxuu ahaa tusaale kooban aan ka soo qaadanayey muxuu ahayn xagga sida qaxwaha iyo sigaarka loo cababa taasoo ay tahay mid ka mid ah tusaalooyinka lagu garan karo qabatinka xagga maandooriyaha haddaba waxaad la socotaan in maandooriyuhu uu kala adag yahay uu markaasi kala heer sarayo maandooriyuhu muxuu ahayn xataa wuxuu noqon karaa sidaan horey kugu soo sheegayba adigoo sigaarka xadkiisa muxuu ahayn dhaafiya iyo weliba cabitaanka xagga qaxwaha marka waxaad garataan in maandooriyaha ee muxuu ahayn heerkiisu aada u sareeyo oo uu ka mid yahay sida maandooriyaha marjuwaanaha layidhaahdo iyo kokeynka iyo weliba waxa aad ka garan kartaan muxuu ahayn heroonka kuwaasoo ah kuwa uu qofku inta badan xagga maskaxda aada iyo aad muxuu ahayn u qabatima islamarkaasnu maskaxda u barato way adag tahay maandooriyaasha noocaas oo kale ah inuu qofku iska daayo islamarkaasna uu ka falxasho waayo waxay si fiican u raacdaa xagga dhiigga qofku waxay mar walba ku jirtaa dhiiggiisa islamarkaasna marka uu qofku heer xun gaaro waxaa laga yaabaa in qofku uu ku badbaadi karo oo keliya in dhiigga oo dhan laga miiro islamarkaasna lagu shubo dhiig kale taasoo la yidhaahdo blood purification oo ah isagoo xagga tuubooyin ka qaadanaya dhinaca wadnaha islamarkaasna dhinaca kale muxuu ahayn dhiigga kale uga sii baxayo taasoo keento sifeyn xagga muxuu ahayn dhiigga ah inta badan dadka qaar way u dhintaan muxuu ahayn isticmaalka maandooriyaha malaayiin qofa ayaa u dhintaa muxuu ahayn isticmaalka maandooriyaha sida kookeynka iyo muxuu ahayn marjuwaanaha iyo horeynka taasoo qofku uu ka daciifo xagga maskaxda islamarkaasna marka dambe ay keento inay qofku qarxaan xididada muxuu ahayn dhiigga raaca sida altalariyada iyo heniska taasoo markuu qofku ku dhaco waxaa keeni karta in qofku markaasi heerka dhiiggiisa inuu kor u kaco amaba qofku markaasi xataa heerka dhiiggiisu hoos u dhaco labadaas waxyaaba ayaa inta badan keenta dhimashada deg dega ah ay keento muxuu ahayn isticmaalka maandooriyaha noocyadaas heerka sare aan idiin soo sheegay marka walaalayaal waxaad la socotaan in shay walba marka la dhaafiyo xadkiisa u noqdo waxyaabo uu qofku ku dhibaatoodo ama ay ku noqoto dhibaato marka waxaa xataa tusaale usoo qaadanaan waxyaabaha yaryar ee uu qofku isticmaali karo sida daawooyinka caadiga ah ee lagu daaweeyo dadka ee ay dhakhaatiirtu soo qoraan marka uu qofku uu xadkiisa dhaafiyo sidaan horey kugu soo sheegay taasi laftarkeedu waxay keentaa in markaasi ay qofku u keento muxuu ahay inuu sofistigation ku dhaco amaba inuu xagga xidadada dhiigu wax ka gaaraan marka looma baahnaa isticmaalka waxyaabaha maandooriyaha ah waxaad la socotaan in diimaha oo dhan ay ka soo horjeedaan isticmaalka muxuu ahay maandooriyaha waayo maandooriyuhu ilaah ma jecla ilaah ma doonayo qofku inuu maskaxdiisa caadiga ah wax ka bedelo marka qofka uu isticmaalayo maandooriyaha waxa uu markiiba isku dayayaa inuu maskaxdiisa u geysto dhibaato ama maskaxdiisa uu wax ka bedelo maskaxda ama dareenka gaarka oo ilaahayna siiyey oo ah mid aada iyo aada u qiimo sareeya waa inay noqotaa mid aynu aada u xushmayno islamarkaasna aynu u isticmaalno dareenkeenna sida ugu habboon uu ilaahay u doonayo ma wanaagsanaa inaanu dareenkeenna doorino islamarkaasna maankeena aynu doorino oo aynu ka dhigno mid si sax aan ahayn ama shaqadiisu aada u hooseyso maxay tahay waxa uu qofku ka raadsho haddaba maandooriyaha maandooriyaha inta badan dadku waxay ka raadiyaan muxuu ahayn raaxo deganaan iyo waxyaabo kale laakiin taasi waa qalad taasi waa fikrad aada iyo aada u liidata oo aanan loo baahnayn
haddaba isaan kusoo hadalnay markay cunaha ku dhacdo dhibaatada ay leedahay haddana markay caloosha ku dhacda ayuu inoo marayey waxaana ku xigi doono markay t b du ay infectionkeedu ka imaan kara xataa dabada marka caloosha sidaan hore uga hadalnaba t b du madhecirka ayay qaabi'inaysaa meeshii xuubkaa dilaacayo calooshiyaa mataqaanaa xuubkeedii baa dilaacayo meeshii biyaha ku fakanayo beerkii ayaa dhibaatoobayo oo liver absasa dhacayo qofkii wuxuu dareemayaa tabardarar kale xanuunuu dareemaya madaxa xanuunayo lafiya garaacmayo calooshiya bararayso cuntadii ma qaadan karayo marka iyadana waxaa loo baahan yahay marka calaamadaha noocaas isku arko caloosha soo bararto oo qofku mataqaanaa beerkii bararo marka macnaha waxaa jiri karayso in mataqaanaa t b du ay keentay dhibaato marka t b britnitis ayaa jirto oo xuubkaasiti caloosha ku dahaaran ayaa meesha mataqaanaa dilaaci karta meeshii biyaha fadhiisan kara inflammation xanuun baa ka dilaacayo marka caloosha ayay isu gudbi kartaa madcerada kale ay isu gudbi kartaa keliyaa isu gudbi kartaa bakteriyadu intaas xubnaha way gelgeli karaysaa laakiin meelahaas marka ay dhaawacdo calaamadahaasa lagu arkaya marka qofka biniaadanku waxaa loo baahan yahay in uu iska jiro t b da mataqaanaa caloosha ku dhacdo badanaaba waxaa lagu kala qaadaa weelasha lagu cunayo maxaa yeele t b di calooshaada ayaa mataqaana tegaysaa toos waxay raacaysaa cuntadii biyihii aa cuntay waxyaalahaas ayay raacaysaa meeshay calooshay tegaysaa meeshay waxay ku sameynaysaa markaa inay ku korto ka bacdin nabri ku sameynaysaa infectiona meesha ka dhalanayo xuubka caloosha qaybihiisa dilaacayo marka beerkii ayaa dhibaato soo gelaysa maxaa yeele beerka wuxuu ku curyahay madhacirka yar ayuu xulilayaa toos xiriir ah marka waxaa kasoo abiskareeya wax alla wixii nuxur ah ama daawo ha ahaato ama cunto ha ahaato marka saasay asagana absisku ku qaadaya infectionka ku qaadaya marka isagana dhibaatadaas ita ayaa ku dhacayso marka waxaa loo baahanya qofka biniaadanku in t b d uu ku qaadi karo kala qaadashada ahaa nooca weelasha wax lagu cunayo marka la leeyahay ragdal t b na waa marka futada ku dhacay futada hadday nabar ku samaysmato oo qofku nabar meesha ka samaysmo t b du waxay awood u leedahay nabarkaasita inay effecti ku samayso ay ka raacdo meesha oo meeshii ay mataqaanaa ka samayso bacteriadu ay ka gasho qofka biniaadanka meeshaas oo ka dhalan karo in mataqaanaa dabadii ay bararto oo barar ku samaysmo oo ay aada zaa-id u noqoto iyo balbel fara badan iyo maxaa la yirahdaa dhacaan fara badan meeshii mataqaanaa in lagu arko marka calaamadaha lagu garta t b da horesaada ku sheegnay meeshii ayaa malax fadhiisanaysaa marka qofkii waxaa lagu arkayaa barar fara badan lagu arkayaa cadaadaa lagu arkayaa marka waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa lala socdo nooca mataqaanaa marka qofku uu hayo dhibka dhibka markuu caloosha ku hayo markuu ka hayo maxaa la yirahdaa cunihii markuu sanbabka ka hayo markuu maqaarka ka hayo markuu lafaha ka hayo marka intaba waxaa loo baahan yahay qofka biniaadanku in uu la socdo marka t b da marka qaarkood waxaa dhici karta in ay mataqaanaa post primary mataqaanaa pulmonary tuberculosis ahaan inay dhiigga ay raacdo oo ay mataqaanaa meeshii ay ka samayso meningitis inay ka samayso oo xuubkii maskaxda ku yaari ay tagto meeshaasi tina rabjir uu ka dhaco marka maskaxdii ay dhibaato kusoo gaarto marka t b du waa cudur aad iyo ah xun oo aad iyo aad u dhibaato badan dhibaatooyinkeedana ayn mataqaanaa haddaanan si mataqaanaa taxadar ah aan layskaga ilaalin marka siyaabaha t b da loo ilaalin karo alaabo waxawaaye meelaha dadka cudurka feeraha aada u jiran ay qabaan iyo dadka baronkiitada xun qabo iyo dadka qabowga xun qabo iyo dadka mataqaana tabartooda aada hoos ugu dhacday meelaha ay joogaan marka lala macaalimoolnayo ama lala mataqaanaa dhaqmaayo in si taxadar ah loola dhaqmo hayeele waxaa loo baahan yahay qofka biniaadanku in uu nafsadiisa dowra oo nafsadiisa ka taxadara hadduu nafsadiisa ka taxadarin meeshii waxaa imaanayso inuu cudurka naftigiisaba halis uu noqdo qaado marka soomaalidu waxay dhahdaa daaweynta kahortaga ayaa fiican marka waxaa loo baahan yahay reerka ay kamid ah t b da ku dhaco in ay u sameeyaan meel gaar ah si daawadiisa iyo cuntadiisa loo warqabo maxaa yeele haddaa cuntadii soo qato meesha ugu keentid weelashiisa uu dhaqdo uu nadiifsado maxaa la yirahdaa nafsigiisanu idigala fogaado qofkii biniaadanku waa karantiin marka oo waxawaa solited waay meel bawda ka fadhiyaa marka siyaalaha uu idinku qaasiin lahaa joogtada ah ee fursadda ah ee mataqaanaa bakteriyada u yeelan lahayd in ay idinkugu soo gudubto ayaa meesha ku yaraanayso maxaa yeelay meel gaar ah ayaa qofkii biniaadanka ah ayaa kula mucaamalatay t b du sideedaba aadaa waxay ku fiican tahay in lagu daaweeyo isbitaalada maxaa yeele isbitaalada iyo dadka khibradda u leh waxay yaqaanin aqoontii ay ku xadidi lahaayeen qofka biniaadanka marka waxaa loo baahan yahay alaana haddii mataqaanaa guriga ay noqoto in qofka biniaadankii guriga noocyadaasiti uu ku taxadaraysa qofkii walaalkiisa waa ehelkiisa qaraabadiisa ula macaamulon lahaa
haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
I'm a living jacaylkaba aan nabad kalyayno aan nabadgelya